saacadda markii ay ahayd afar iyo tobanka iyo konton daqiiqo ama sida loo yaqaan saddexdii galabnimo oo toban daqiiqadood la ayaa baabuur camary ah oo cad oo yar oo hal nin oo dhalinyaro ah oo oo midabkiisa lagu sheegay nin maariina ama madow ah uu soo dabagalay kolonyo baabuura oo ay wateen ciidamada amisom wuxuu soo dhaafay intii dambe kii u horreeyey marka uu la siman yahay ayuu ku weecday wuxuu waana isku qarxiyey khasaare gaaray ciidanka amisom ma jiro oo aan hayn lugaha oo baabuurkaas u horreeyey ka banjaray hase ahaatee qaraxii wuxuu saameyn ku yeeshay meherado dhinaca wadada ku yaalay oo gubtay oo dhowr meheradood ah oo dhammaantood shuf beelay hal qof oo waa ramadaane malaha xagga dambe mid kamid a seexdayna uu ku gubtay oo isagoo qalfoofa loogu tegay markii dabdamisku yimid ee ay baktiyeen dabkii ilaa hadda booliisku waxay xaqiiqsadeen dhimashada shan qof oo uu ku jiro nin xoogga dalka ah afarta kalena ay rayid yihiin dhaawacuna waa shan iyo toban toban culus iyo shan fudud oo uu ku jiro wariyihii laanta af soomaaliga ee b b c da arrintiina weli baaris bay ku jirtaa wixii kasoo kordhana dib baan kasoo sheegi doonaa waa gartay laakiin waxaa nagu maqaalaa markii qaraxu dhacay oo mashaqada ay dhacday dabadeed in ciidamadu ay ku yaaceen xaafado kaag dhow jidka isku xira kilomitr four iyo airboorka gaar ahaan xaafadda buluxoogay oo dhalinyaro fara badan laga soo qabtay marka howlgalkaa yaad ku soo qabateen waa ma rabo inaan ka hor dhaco saaxiibow colaad waxaa weeye baaris ka socota ilaa ay hay-adaha baarista ku shaqada lihi ka keenaan natiijo ma rabo inaan ka hor dhaco wixii soo baxana waxaa loo gudbin doonaa sharciga laakiin howlgalka inuu dhacay waa jira howlgalku waa dhacay waa lagu daba joogaa waa la baarayaa wax kasta oo dhaca baaritaan iyo dabagal bay leeyihiin sidiisana sharciga iyo shaqada ciidanka booliisku qabtaa waa ka hortag iyo ka dabatag ka waa socdaa ka dabatagu wixii kasoo baxana waa soo gudbin doonaa generaal waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxaad ka mid tahay saraakiisha amniga ee dowladda soomaaliya ee magaalada muqdisho ka howlgala baabuurta noocan oo kale qaraxyada fulinaysa ama ismidaaminaysa ma baabuur taargadii dowladda wadata oo la yaqaano oo baab ka mida baabuurta magaalada ku suganba mise waa baabuur un kusoo dhex dhuunto oo mararka qaar iyagoo aan taargay waxba lahayn dadka isku qarxiya maya labadii baabuure hadda ugu dambeeyey labadaba oo kan galabta iyo kii ku horreeyay mid waliba taargu watay waana haynaa taargadii waana baaris bay ku socotaa qofkii la soo degay qofka magaciisa lagu canshuuray haddii uu iska iibiyey cidda uu ka iibiyey iyo diiwaangelintooda kulli waa lagu daba socdaa waxaasoo dhan xafiisya dowladdu leenahay oo ka shaqeeyaa jira amniga guud ee magaalada muqdisho xilligan lagu guda jiray ramadaanka oo kale habeenkii laga yaabo dadku inay socdaan oo dhaqdhaqaaqaan marka amniga guud ee magaalada muqdisho waa sidee amniga guud ee magaalada muqdisho waxaad ka warrabtaa magaalada muqdisho inay muddo badan ka socdeen fawdo iyo sharci darro markii dambena ay noqotay meelo lagu hardamo meesha meel aada loogu hardamo oo kooxaha argagixisada shabaabka iyo wixii la raaca iyo dawladda ku-meel gaarka ahay markii ay jirtay iyo hadda dawladdan rasmiga ahba ay ku hardamaan waxa weeye nabadgelyadu boqol kiiba boqol bay annaga xaggayga ka tahay laakiin argagixiso falkeeda waa taqaanaa waa nin shandad wata ama surwaal mata oo aayar magaalada kula jooga gawaan gantaalo cirka kasoo dhacaya oo difaac laga gelaya ma ahan waa qof kula labisan magaaladana kula jooga taas waa dhacaysaa laakiin magaalada sideeda kale saddex bilood ku dhawaad hadda waxaa ka socda howlgalla isdaba jooga oo loogu magacdaray gaafmeer oo ciidanka booliisku ay dhaqaajiyeen ciidamada kale ee qalabka sidana ay ku kaaliyaan ay la shaqeeyaan guddoomiyaasha degmooyinku ay la shaqeeyaan ciidanka nabad sugidda kulli waxaa lagu mashquulsan yahay sidii loo ogaan lahaa guri walba cidda kasoo toosta iyo cidda ku nool qofka kusoo kordha iyo sidii nabadgelyada magaalo madaxda loo xaqiijin lahaa